dagaalka oo u dhexeeya ciidamada galmudug iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab oo dhowaan dagaal ay la galeen puntland looga soo itaalroonaaday ayaa barqanimadii maantay ka bilowday deegaana u dhexeeya afar waaqa iyo towfiiq ee gobolka mudug khasaaraha dagaalka u dhexeeya ciidamada galmudug iyo maleeshiyaadka shabaabka si dhaba looma ogaan kara ha yeeshee saraakiil ka tirsan ciidanka galmudug oo ku sugan halka dagaalku uu ka socdo ayaa v o e da u sheegay in khasaaraha ay gaarsiiyeen kooxda shabaabku uu yahay dhimashada ku dhowaad labaatan iyo afar iyo toban kale oo nolol ay kaga hayaan madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo warbaahinta kula hadlay gaalkacyo ayaa xaqiijiyey dagaalka wuxuuna bulshada ku booriyey barbar istaagidda ciidanka galmudug marka waxaana laga rabaa dhammaanteen inaan horta meel ugu soo wada horjeesano awal deegaano ay naga haysteen oo aan dib u xoreyntooda iyo abaabulkooda sidii dab loogu xoreyn lahaa aan ku jirnay ayaa jiray haddana waxay rabaan intii noo hartayba inay qabsadaan o naga qabsadaan ay rabaan soo saas ma ah waxaana laga rabaa haddaan wiil nahay haddaan gabar nahay haddaan oday nahay haddaan ciidan nahay kulligeen inaan meel uga soo wada horjeysano oo ninkaan qoriga qaadi karin biyaha iyo caanaha iyo maaragtay hilibka iyo qabanqaabada kale intaba inuu uu maaragtay qeybtiisa ka qaata ayaa looga baahanya xilligaa hadda aan aan aan idinla hadlayo ciidamada galmudug iyo nimankaa sharwadayaasha ah runtii waay dagaalla ayay isaga soo horjeedaan waxaa la rabaa marka ciidankanaga inaan garab istaagno moralkooda dhisno meel uga soo wada horjeysano ciidankaas nimankaas sharwadayaasha inaan meel uga soo wada horjeysano ayaa loo baahanya ciidanka hadda dagaalka ku jira oo ciidanka galmuduga oo wiilashanadii ah in la taakuleeyaa ahaada ugu horeysa deegaanada galmudug iyo shabaabku ay ku dagaalameen ayaa lagu kala magacaabaa burarcas iyo jiirey waana deegaano hoostaga abarwaaqo iyo tawfiiq islamarkaana ka agdhow garacad oo shabaabku ay doonye kaga soo degeen afar iyo tobankii bishan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo